inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun ilaahay u naxariisto yonis cali nuur ilaahay dembigiisa ha dhaafo waxaan ka sheegi karaa waxa weeye de horta ninka aad baanu dee muddo badan badan isnaqaanay is iskuol baanu ahayn camuud secondary school baanu magaranaysaa wada ahayn shaqada mar baana la wada qoray nin kafta wadaag aanu leenahay buu ahaa nin aniga yacni personally aan aad iyo aad waxyaabo badan de u tabaya buu ahaa marka yani meel kale aan laga egin arooskaygii ninkii manxiiska iyo ahaa buu ahaa nin aad iyo aad yani dhexgalka dadka iyo sida ummadda loola macaamilayo soomaali iyo cid walba yaqaana marka nin yani dee aan erayo kusoo koobi karo ma uu ahay nin waayo arag ah yani ilaa maalintaa dee aanu wada bilownay radio muqdisho waan garanayaa maalintii xataa voice deska codka tijaabada codkana laga qaadayey waanu isag fadhiinay oo mar baana laga wada qaaday marka ilaa maanta oo dee xaqan kusoo degay mihnadii ama ma garanaysaa hawshii wartibinta ama idaacad ha noqoto ama marka dambe dee telefishinad ha noqotee nin u bislaadu ahaa delo ka hadhin buu ahaa allah yarxamu marka waa tahay aad iyo aad yani u qiimo badan buu ahaa sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar waa isku soo noqonaynaa cabdiraxmaan yeberow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a yunis cali nuur muddo dheer ayaa soo wada shaqaysaan raadi muqdishowna aada wada joogteen maxaa ka xasuustaa
daandure waad mahadsan tahay inaad ku hormariso sheekh maxamuud dalmarna waa ay wanaagsaneed waayo isagaa nooga khibrad badan inta uu sheegay wax ka badan oo lagu dari karaana waa yar yihiin balse haddii aan anu aan aan is idhaahdo un bal qodobe waxyaabaha mar walba markaan yonis maqlo madaxayga kusoo dhacaya waxaa kamid ah inuu kamid ahaa kooxdii ugu tunta weyneed ee qolooyinka idaacadda loo qoray waktigaa uu ka hadlaya dalmare saddex iyo toddobaatankii dhowr nin oo ilaa iyo waxaan qiyaasaya toddoba ama sideed dalmar baa isixi doone aan isleeyahay qaarkoodna allaha unaxariisto cabdi idris iyo iyo ninka la yidhaahdo cawke iyo teer ay kamid ahaayeen kuwa joogana ay dalmar iyo aadan nuuxiya ay ku jiraan iyo kuwo kale oo iyaga laftoodana outside contributor wax la dhaha ahaa oo sida caraale iyo siciid faarax iyo ragga noocaasa waagaa idaacadda toddobaatankii iyo saddexdii afartii shantii todo bartamihii toddobaatameeyada ee idaacadda radio muqdisho ay ahayd miidiyaha ugu weyn ee la dhegaysto raggii bilay ee kor u qaaday ee sumcadda iyo magaca warbaahinta soomaalidu ay leedahay hadka maanta ay joogto iyo meel ka sarraysaba la higsanayay bay ahaayeen marka yoris dadkaasu hormood ka ahaa waxaa xasuusteyda aan ka go-ayn inuu ahaa nin barnaamijyada culus sida matalan faalladoo kale dhowr qof oo faallada noo qor u ahaa gaar ahaan toddobaatameeyadii toddoba iyo toddobaatankii oo kale markii dagaalkii etoobiya lala galay oo allah unaxariista aniga cowkana aan marmar u akrin jirnay laakiin midda kale aan jeclahay in aan hoosta ka xariiqo waxa weeyaan xagga tafatarnimada waxaan editorialka la yidhaha judgmentigeeda iyo go-aanka gaarista yonis wuxuu ahaa qofka birta halka ay leedahay kaga dhifta markii mawduuc laysku qabto ama shay laga faalloonayo gaar ahaan laga shirayo wixii waxaa laga yeeli lahaa qodobka uu soo qaato mar walba wuxuu ahaa mid biyo kama dhibcaana
axmed siciid cige ayaa isaguna ka mid ahaa dadkii aan soo wada shaqaynay yunis cali nuur dhammaanteen raadi muqdisho ka soo wada shaqaynay axmed siciid cige adiga markaad fiiriso yunis cali nuur maxaad ku sifaynaysaa aniga waxay igu horreysay markii igu horreysay radio muqdisho aan kusoo biray lix iyo toddobaatankii bartankiisii faallooyinka ayuu qori jiray markaasi xafiiska wararka markiiba anigu aan ku wareego de maxamuud sheekh axmed dalmar iyo aadan nuux dhuule iyo yaasiin xaj ismaaciil ilaah ha unaxariisto madax noo ahaa iyo allahuma salli calaa maxamed falax falax iyo raggaasi ayaa dabadeetana tafatirayaal noo ahaa anaguna warkaanu akri jirnay markaasi marka yonis dee nin buu ahaa kartile nin faallooyinka lagu yaqaano isaga iyo siciid faarax maxamuud iyo allah unaxariista cabdi diris ducaale yuusuf imaane marka qaarkood waa qori jiray marka nin caanab a markii dambe aanu aada kusii baranay aniga yonis aanu wada shaqaynay waxay ahayd markii aan b b c da kusoo biray kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii markaasi aanu aada u wada shaqaynay oo markaa de u ahaa ragga ugu aqoonta badan xaggan marka la eego editorialka iyo xagga shaqada iyo oo kuna adkaa oo aada iyo aadna uu ugu adkaa markii dambena tababaradii ay b b c du bilowday ee wariyaasha oo dham ay ka faa'idaysteen soomaalidu hadday noqoto hargeysa iyo muqdisho iyo marka iyo garowe iyo boosaaso intaas isaga dabqaadi jiray oo maria fran rabto mashruucii ay midooda yurubna markaasi ay maalgelinayeen b b c duna ay fulinaysay annaguna aanu markaa u diyaarin jirnay ayaanu aad iyo aad isugu sii baranay oo markuu dabeedna hargeysana uu soo degay londonna uu degay labadaba uu ka dhexeeyey marka dee maalmahan dambena de hargeysa aan wada joogno dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey laba jeer buu dhakhtar galay dhakhtarka markii dambean ugu tegay anigu dhakhtarka international la yidhahda ee ku yaala halka airportka agtiisa magaalada hargeysa deetana wuu baxay waan soo baadhaya buu hargeysuu tegay dabadeetana saaka qofkii ugu horreeyay dabadeetana waa berigii shantii iyo barkii loo soo sheegay dabeetana markii dambe aan warka sheegnay dee la xaqiijiyay ayaa- ayaan ahaa marka ilaahay ha u naxariisto waa tahay yunis cali nuur eh, lafteeda waa soo wada shaqaynay wuxuu ahaa nin eh, dabeecad fiican allah u naxariisto wuxuu ahaa nin kaftan badan eh, weliba eh, faallooyinkiisa waxaan ku jiray eh, raggii wax ka akhri jiray waxaan ku noqonayaa cabdiraxmaan yebrow eh, xagga erey bixinta markaad fiiriso maxaad ka sheegi kartaa daanduray erey bixinta yunis wuxuu ka mid ahaa ragga kooban ee idaacadaha af soomaaliga ku hadlo n ama wax la turjumayo oo ma erey la keenayo ka ugu qaabsan ama ugu habboon la soo baxo oo soo bandhiga weliba kalsoonida uu isagu leeyahay waxay ka caddeed marka ay far- tu- tusaale ahaan uu wax turjumayo oo kale n erey baa ku istaagaya ama uu ka shakinaya lama dhuunta ama lama gabadee dadka oo dhan buu usoo bandhigaa markaasuu yidhaahdaa saaxiibayaalow ereyga noocaasa maxaad odhan lahaydeen waxayna kutusaysaa kalsoonida uu ku lahaa inta uu yaqaano dabeedna wixii asxaabta ay ku daraan ayaa ayuu qaadan jiray haddii uu mid ka fiican helo haddii kalena kiisuu ku socon jiray waxayna kutusaysaa ardayga wanaagsan sidiisaba waa ka su-aalaha badan ye jeediye ee macalinka su-aalaha la daba taagan waayo wuxuu raadinaya xabadka ama labada ka maqan marka xasuustaydu waxay ahayd inuu aad iyo aad tarjumaada ugu fiicnaa erey bixintana uuna la gaban jirin haddii hataa ay ka khaldanto Eh, maxamuud sheekh axmed dalmar eh, markaan soo aadno dhanka iyo london iyo b b c da eh, intanan hadda hawada ku jirno waa ka soo wada shaqaynay eh, b b c da bal nooga waran waktigii b b c da uu joogay iyo eh, siyaabihii halkaasi shaqadiisu ay ahayd طبعا آه، انتهى اي آه، ابراهيم آه، آه، آه، آه، عبد الرحمن يو احمد يدي ادقوا اسكتين هي ان كسي بدن با يعني وحيابها صفاء ولا هذا كذا بعيد ان رجع ماشي يسوي من رجع رمتي دي آه، ان ugu tagna khibrad lana way jireen ان وانا markii hore ugu wada shaqeyn jiray ee nin walba dee waxbaa lagu xasuustaa intaa yani faalla qorida erey bixinta ee yacni tafatirka iyo go-aanka gaadhka tafatirka ama editorial judgment yacni wuxuu ku ahaa yacni nin aada ugu horeeya yonis waxa uu ahaa nin aanu ka wada sheekaysan karo yacni suugaanta carabta iyo ashcaarta iyo gabayda ay leeyihiin kuwa ugu tayada roona ugu sarreeya marka markan erey bixinta uu bixinayo nin luqadii af soomaaliga ingiriisida carabiga iyo carabiga oo xaggeena u dhow oo wax badan oo ka mida marka ma garanaysa ingiriisa aad toos uga soo qaadi kara weydaad ku noqoto aad arkayso af soomaaliga inay isku tafsir yihiin ama dhaqan ahaan isku dhow yihiin oo laga soo qaadayo marka nin yacni thaqaafadiisa ama aqoontiisa guuda sidaa u wanaagsan tahay ayuu ahaa Eh, nin baneeyey weeye maanta kaalin runtii dee ilaahay aynu ka rajaynayno cid uu xisaah inuu xaggiisa inooga soo maaragtay een, eh, eh, ilaahay inooga diyaariyo inoo keeno eh, bedelkiisa waxa weeyaan bedelkiisii ilaahay cawg khayr qaba uu inoo soo dhaafiyo isagana ilaah u naxariisto